kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada mar kale shabakadda wararka quurbajoogga soomaalida ee somaali diaspora news dot com idinkoo sidoo kalena dhegaystayaal naga soo booqan karaya qurbajoog dot com waxaannu bishii janawari ee sannadkan laba kun iyo shan iyo tobanka la yeelanay waraysi dheer mudane cali ibraahim maxamed cali sanyare oo ahaan jiray wasiirkii qorshaynta qaranka iyo xidhiirka hay-adaha caalamiga ah ee xukuumaddii udub ee madaxweyne daahir riyaale waraysiga oo dhinacyo badan ka taabtay xaaladaha somalilan ee haatan ku sugan tahay waraysigaas oo si taxana aanu u soo gudbinay maqalkiisa iyo daabacadiisuba ay soo baxeen soddonkii bishii janwari ee sannadkan qaybta koowaad ee waraysiga waxa uu wasiir cali sanyare noogu sheegay inaanu xisbina ku biirin intii xisbiga udub uu saaxadda siyaasadda ka baxay hase ahaatee wuu isagu weli ku jiro saaxadda siyaasadda wuxuu bulshada u iftiimiyey ra'yigiisa ku wajahan doorashada la filayo inay ka qabsoonto somalilan bilaha soo socda wuxuu caddeeyey in qabanqaabada iyo qabashada doorashadu dusha ay ka saaran tahay xukuumadda haatan joogta wuxuu si qoto dheer uga hadlay gaabiska ka jira qabanqaabada doorashada iyo saamaynta ay ku yeelan karayso geedi socodka dimuqraadiyadeed ee dalka waraysiga qaybtiisii labaad oo soo baxay jimcihii bisha februari ee ahayd lixda wuxuu wasiir cali sanyare isbarbar dhigay isbedaldoonkii kulmiye xukunka kaga tuuray udub sannadii iyo guuxa u eg bilowga kacdoon bulsho ee hadda ka jira somalilan oo saadaalinaya isbeddel kale oo kulmiye ka saari karaya saaxadda siyaasadeed waxa uu ku qotumiyey saadaalinta labaatan qodob oo hadda bulshadu ay si weyn uga biyo diidan tahay qaybtii saddexaad waxa uu wasiir cali sanyare ka faalooday xiisadaha colaadeed iyo siyaasadeed ee ka jira gobolada darafyada somalilan wuxuu wasiir cali sanyare u jeediyey talooyin wax ku ool ah dhinacyada ay arrintaasi khusayso kuwaasoo uu ku jiro suldaan abibakar weber qaybta afraad ee barnaamijkii taxanaha ahaa ee toddobaadkii hore ee wasiir cali sanyare inoogu martida ahaana waxa uu uga hadlay amaba uu isdultaagay gaabiskii ka taagan higsigii ahaa in nidaam maaliyadeed oo hufan loo sameeyo somalilan toddobaadkan iyo qaybta shanaadna waxa ay ku saabsan tahay intaanan u gelin bal marka hore aan kusoo dhaweeyo wasiir cali sanyare mar kale qurbajoog dot com cabdulqaadir waan ku dhawahay waana mahadsan tahay wasiir aad baad u mahadsan tahay maxaad ka odhan lahayd haddaba muranka soo noqnoqonaya ee u dhexeeya xukuumadda iyo qaar ka mid ah bulshada reer somalilan kuna saabsan iibinta la iibinayo lagana iibinayo ganacsato hanti ay ku jirto dhul dhismayaal iyo warshado maxaa keena murankan maxaase khaldan
su-aashan aad iyo aad bay u wanaagsan tahay siyaasada dhaqaale ee xukuumadda hadda joogta waxay tahay inay fasaxdo oo dad maalqabeen oo wadaniyiina iyo ajnabi leh ku wareejiso dhammaan hantida qaran ee lagu ahmiley ay gacanta ku hayso ha ahaato dhul dhismayaal warshado iyo dekada berberale waxaa dhowaan liisa ku soo beeray xaamaha bastoolka lagu qaybiyo ee berbere oo warbaahintu sheegtay inay iyana dalaynayaan sharkad carbeed waxaa iyana la yaab darisay oo dad badan la saliid ku riday la wareegidda dhismaha khayriyada ee bartamaha magaalada hargeysa ku yaala oo hadda laga dhigtay maqaaxi cuntada lagu cuno waa khayriyadii astaanta u ahayd ilaa kun iyo sagaal boqol iyo afartankii taariikhdii sooyaadka ahayd ee gobonimadoonka bulshada somalilan waa dhismihii ahaan lahaa madxaf lagu kaydiyo maqal iyo muuqaalba taariikhdaas aana qiimayn karin kana kana baran lahaayeen jiilka hadda jooga iyo kuwa soo socdaaba taariikhda dalkood xukuumaddu waxay wada hadallo kula jirtay in muddo ahba shirkad faransiisa oo quundarraynaysa in la wareegidda dekada berbera waxaa hore nagu maqaalo ahaa in wadahadalkii u socday xukuumadda iyo shirkadda faransiiska dib loo dhigay muddo hal sano ah oo loo badansanaa kadib doorashada fooda inagu soo haysa si aanay wareejinta amba iibinta dekada berberi u noqon qodob xasaasiya oo siyaasiyeed oo gala golaha ololaha doorashada hase ahaatee waxaa la sheegayaa in toddobaadkii u horeeyey ee bisha februari laba kun iyo shan iyo toban ay yimaadeen hargeysa wafdi ka socda shirkadda faransiis isla bishaas mas-uuliyiin mas-uuliyiinta kale oo xukuumadda ku jira ayaa wada hadallo kula yeeshay magaalada berbere wafdi shirkad kale oo dalka imaaraadka carabta ka socota oo iyana hungulaynaysa lawareegid lawareegidda dekadda berbera waxay hadda bulshadu isweydiisaa sababaha daniyey dardargelintan cusub ee ku saabsan wadaxadaladii wareejinta dekadda berbera qodobka laba iyo tobnaad dabaqadiisa saddexaad ee dastuurku wuxuu xukuumadda awood u siinayaa in inay yeelato gacanta ku hayso hanti guurta amba maguurta ah iyo inay iibsato iibiso kiraysato kirayso ku bedelato qiimo u dhigma amba ku samaysa hantidaas tasarruf kasta oo sharciga waafaqsan markaas muran kama jiro awoodaha dastuuriga ah ee u fasaxaya xukuumadda maamulidda dhaqaalaha dalka hase yeeshee muranku intiisa badan wuxuu ka gashaa farsamaxumo loo maro fulinta go'aanka xukuumadda iyo markii madmadow laga dareemo go'aan qaadashada tusaale ahaan qodobo badan oo dastuurka ku jira oo qodobkan laba iyo tobnaad ka mid yahay ayaa awoodaha ay siinayaan xukuumadda ku xidhan khilmanaha ah oo sharciga waafaqsan waxay sharciyaqaanadu ku doodaan inay waajib ku tahay xukuumadda inay samayso xeerkii ay ku fulin lahayd qodobka dastuurka ee awoodda siiyey intaanay wax ficil ah oo kale ku dhaqaaqin si sharciyaynta go'aan qaadashadu u ansaxanto waxaa dhacda in xukuumaddu iduufto arrintan sharci samaynta ku saabsan oo markaas u eekaato sidii qofkii sida xun u hilaabnaa in la moodi jiray inuu wax qarsanayo mise xaqiiqadu waa wax taas ka fog waxaa qodobada dastuur walba ka farcama xeelo seeska cadaaladeed adkeeya oo lagu kala baxo waxaa looga baahan yahay xeerka lagu xoojinayo qodobka labiyo tobnaad ee dastuur in aanu hore ee aanu hore u xusnay inuu si cad u qeexo nidaamka loo marayo iibinta amba wareejinta hantida maguurtada ah kana jawaabo su-aalahan soo socda iyo kuwa kalaba kuwaasoo ay ka mid yihiin kow ma sugan yihiin sababaha keenay in hantida la iibiyo amase la wareejiyo maxaase tahay daraasada la qaaday ee loo cuskanaya laba maxay daraasadu iyadoo lala kaashaday khubaro ku qiimaysay hantidii hantida la wareejiyey amba la wareejinayo muxuu yahay nidaamka loo maro iibinta amba wareejinta hantida ma waxaa loo raacaa nidaam tartan qandalaas furan oo caalami ah mise tartan qandalaas furan oo maxalli ah afar yaa farsamo ahaan maamulo nidaam maamulaya nidaamka tartanka qandaraas oo lagala xisaabtamo oo aqoonteedii leh haddii khubaro aqoonteedii lehi dalka aanay joogin sida aqoonta loogu baahan yahay wareejinta dekadda badbada mana soo kiraysan karaa khubaro ajnabi ah oo lagu kalsoonaan karo oo inla difaaca shan imisaa lacag ahaan lagu iibiyey hantida inteedaase loogu talagalay mashaaric ahaan in lagu hormariyo bulshada hadda hantidii la iibiyey dhammaantood ay ka koobnayd dhul dhismayaal iyo warshadaba way ka wareegtay gacantii way ka wareegtay gacantii qalab ee la wada lahaa oo waxay ku wareegtay gacan gaar ah oo qof amba qoys amba kooxi leedahay iyadoo xeerkii qodobka labiyo tobnaad ee dastuurkaee dastuurku tilmaamay uu maqan yahay waxay ahayd intaan ficilka lagu dhawaaqin in xukuumaddu ku wareegtiso bulshada ay ku wargeliso bulshada tallaabada ay qaadi doonto hase yeeshee taasi ma yeen waxaa hadda la garanay nidaamka iibinta hantida loo raacay waxaa kaloo la ogeyn qiimaha hantida la wareejiyey ay markaas joogtay iyo inta lagu iibsaday waxaa kaloo xukuumadda bulshada u sheegin sidii loo isticmaalay lacagtii hantida maguultada ahayd ka soo baxday u malayn maayo inuu jiro sharci u gaar ah oo kuwaas ingiriisargu lagu yidhaahdo privatization law amba public private partnership law oo si cad u sheegaya sifooyinka iyo nidaamka loogu wareejin karo hanti maguurto ah oo qaran sida warshadaha iyo dekada berbera shirkado amba dhan gaar ah waxaan filayaa arrinta nuxurka u ah jawaabda su-aasha aada weydiisay inay tahay in sharci khuseeyo loo raaco wareejinta iyo iibinta hantida qaranka si loo yareeyo muranka ka caloosma arrintan mar walba waxaase inoo istiimiyey sida xukuumaddu taas u baalmarsan tahay khudbadii madaxweyne ku-xigeenka somalilan markii uu ka hadlay noloshii lagu daac furay ku wareejinta ganacsatada warshada leyrka ee hargeysa wuxuu madaxweyne ku-xigeenku fasiray noocyada xukuumadda iyo ganacsatada isku baxaysan karaan horumarinta dhaqaalaha dalka isagoo tusaale u soo qaatay nidaamka lagu wada shaqeeyo ee afka ingiriisiga loogu yaqaano public private partnership isagoo ku qanacsanaa in go-aanka xukuumaddu qaadasay uu ku salaysnaa nidaamkaas wuxuuse gadaal ka raaciyey in sharcigii qeexayay waxwadaqabsiga hadda gacanta lagu hayo waxaa isla madmadowga mudanka dhaliya isla madashaa ka qibsay wasiirka howlaha guud markii uu caddeeyey in wareejinta warshada laylka hargeysa aanan soo marin tarsan furan oo xalaala nasiib darrada kale ee jirtaa waxay tahay kow xukuumadda oo aan weligeed usoo bandhigin bulshada nidaamka iyo sharciga loo cuskado wareejinta hanti qaran iyo iyadoo aan soo marin tarsan furan hidaynta mashaariicda waardiga ah ee lagu wareejiyo gacmo gaar ah sababtoo ah in lagu naasluujiyo dad la bartilmaansaday saddex iyadoo aan la sheegin qiimaha lagu iibiyo hantida qaranka waa hagaag dhegaystayaal waxaa intaa ku eg qaybtii shanaad ee taxanihii waraysiga ahaa ee aanu la yeelanay wasiir cali sanyare oo noogu warramay khadka telefoonka kuyo ku sugan magaalada genefa ee dalka switzerland haddaba ha moogaanina qeybaha kale ee barnaamijkan oo aanu jimcaha soo socdanna mid cusub qeybtii lixaad idiin soo gudbin doono balse intaanu hawada ku kulmi doono oo cabdulqaadir xuseen oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo